waa gabay ku saabsantahay usuululfiqi fiqiga usuushiisa iyo wa qawaacidihi fiqhiga qawaaciddiisa alxamdu mahadilkeed lilaahi ilaahay bay usugnaatay ilaahay almuciidi ahaa mid khalqiga soo celinaya almubdi ahaa marka horena mid bilaabay mucti nawaali cadiyada iyo bixinta allihii u saaxiibka ahaa kulla man mid dhammaantii siinaayey ystajdi an yatlubu ilaahay subxaana watacaala ka dalbayo weydiisanaya musabit ilaxkaami axkaamta allihii sugaayey bilusuuli usuusheeda ku sugaayey qawaaciddeeda muciini man kii allihii kaalmaynayay yasbuc an yamiinu u iilanayey ilal wusuuli inuu gaadho cilmiga guntiisa iyo fiqiga ilaahay markuu mahdiye kadib wuxuu yihi uma dabeetana asalaatu salaadi oo ammaanta ilaahay nebigiisa xagga sale u ka ammaano maca salaamin salaadaasio salaamina ay la socoto ilaahay nebiga uu ka badbaadiyey cuyuubtiiyo naqaa'ista oo qad utin waa dhamaystiray cala aladii nebigii dushiisa ha ahaato uctiya la siiyey jawaamica alkalim hadallada urursan ee macnaha weyn xambaarsan muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato maxamedkii almadcuufi ee lasoo diray raxmat alwaraa khalqiga naxariis waa naxariistay awgeed alwaraa waa khalqiga wuxuu leeyahay sheekhu wa khayri haadin hanuuniye mid u khayr badan kii ahaa lijamiici man mid dhammaantii hanuuninayey daraa gartay oo cilmi iyo aqoon leh wa bacdu intaa kadib miyaa ilaahay mahadintiisa iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam falcilmu cilmigii buxuurun waa bado zaakhira aada u ballaadhan lan yabluga gaari maayo alkaadixu qofka dadaal la yimaada ee ka weliba dhibaato dagaalka kala kulmaa fiihi cilmiga gudihiisa aakhirahu gabagabadiisa gaari maayo cilmigu waa baxrun laa saaxila lahu waa bad aan xeeli lahayn weyi laakiin maxay suurtagal ku tahay qofku cilmiga inuu markaa wax ka helo ka taxsiiliyo taasuu ku sheegaa wuxuu ku leeyahy laakina hase yeeshee tashiilan fududayn ayaa fii usuulihi cilmiga qawaaciddiisa ku sugan la fududaynaayo ama fududaynaysa limaylihi gaadhitaankiisa ee saxris ku dadaal qawaaciddaasi iyo usuusha barashadeeda iyo fahamkeeda fajid waxaad heli doontaa sabiila waddaad heli doontaa fudud oo toobiyaa oo si dhaqsaa markaa cilmiga aada ugu gaadhibi wahaakay khud qaado min haadi lusuuli usuushan ka qaado haadi waa ismu ishaara usuushaa laguu soo tilmaamay ka qaado jumalan jumlada ka qaado markaa wuxuu sheekhu tilmaamayaa in bimacnaa usuushaas oo dhan aana halkan ku ururine ususha wax kamidi meeshan ay yaaliin oo mintu marka waa tabciidiyo weyi arjuu biha jumalkaasoo aan ku rajaynaayo caaliljinaani samooyinka kuwooda sare nuzulan xaalo ay tahay martiqaad ilaahay subxaana watacaala aan ka rajaynaayo qawaacidan qawaacid xaalo ay tahay min qowli ahlilcilmi cilmiga ehelkiisa qowlkoodii ah ana waa qaacida ahlucilmigu leeyihiine wax anigu aan sameeyey maaha buu leeyahy sheekhu walaysa lii aniga iguma sugna fiihaa qawaaciddan aan sheegi doono dhexdeeda siwaa danna dni gabaygan iyo tixitaanka waxaan ahayn anigu kuma lihi waashii culimmadii qawaaciddii ay sheegeen ayuun baan ku gebiyo o aan taxay buu leeyahay sheekhu intaas waa hordhici alqawaacid walusuul buu yihi waa qawaaciddiiyo usuusha lafteedii ayaa halan ka bilaabmaysa addiinu diintu diinta loo jeeda waa diinta islaamke jaa waxa uu la yimi lisacaadati jaa wuxuu u yimi lisacaadati albashar basharka markaa badhaadhahooda iyo liibaantooda u yimi walintifaa'i shari canhum sharka markaa si looga durkiyo iyaga iyo wadarari dhibaatada diinta ilaahay waxa uu sharciyeeyey si dadka sacaadadooda iyo liibaantoodana ay ugu keento dhibka iyo sharkana markaa ay uga durkiso fa kullu amrin arrin kasta oo naaficin waxtar leh qad sharacahu ilaahay waa sharciyeeyey wa kullu maa shay dhammaantoo yaduruna ina dhibayana qad manacahu ilaahay waa diiday oo waa xaaraantimeeyey ee iyadana ogow na wax kastoo la sharciye waa naatiq wax kastoo la diido la xaaraantimeeyena waa baar dhib buu leeyahy wamaa tasaawi dararin wamanfaca darar manfaco iyo darar marka ay sinaadaanna yakuunu wuxuu noqonayaa bimacanaa shayga dhibkiisa iyo waxtarkiisa markay sinaadaan wamaa tasaawi dararin wamanfaca waxtar iyo waxyeeladiisu markay sinaadaanna yakuunu wuxuu noqonayaa shaygaasi mamnuucan mid la diiday lidar-i lmafsada xumaantiisa iyo sharkiisa si looga badbaado oo markaa laysaga riix addar waa bimacnaa dafcu wey waa riixitaanki wa kullu maa shay dhammaantii oo kallafahu ilaahay addoomaha uu ku kallifay oo axkaamta takliifigaa ka mida qad yusiraa waa la fududeeyey min aslihi sidiisaba oo ilaahay marka horeba takaaliifta dadka u saaray waa mid fudud iyadoo sideedaa u fudud ayaa haddana waxaa dhici kara in dadka qaarkood ay xaalada lasoo darsaa la soo darsaan shaygii fududaa u adkaado markaasaa wuxuu ku leeyahy wa cinda caaridin tara ay wayusira waa la fududeeyey shaygii marka horeba fududaa cinda caaridin shay soo dariyaagtii shaygaasina tara ee xadata dhacay oo markaasi la helay fajlibu soo jiid litaysiirin fududaynu soo jiid bikulli dii shabat ee bikulli dii cusrin wa sucuuba shay kastoo adayg u saaxiiba fududayn soo jiid manaa almashaqatu tajlibu taysiir weeyaan haddii adkaan iyo culays u yimaado fudayd baa markaasi yimaada falaysa maanu ahaanin fi diini diinti alxaniifi diintii markaa toosnayd min shatatin ay min cusrin wa mashaqa wax markaa adayg iyo wax culaysi kuma dhex jiraan ina diina yusrun buuhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sideeda u fuduba wamaa shaygii ay wafcal samee maa shayga istatacta aada awoodo oo min almaamuuri waxyaabihii lagu faray ka mida washtanib kana dheerow dee sheekow alkulla dhammaan ka dheerow oo min almaxduuri wixii la mamnuucay wixii lagu farayna intaad karta kala kaalay wixii lagaa reebayna ila ka tegistu dhimala ee iskaga wadata wuxuu leeyahy sheekhu washarcu sharcigii shaygii mashruuca ahaa laa yalzamu dadkii laazimi maayo waajib ku noqon maayo qabla alcilmi ogaal horti iyagoon ogeyn laazim ku noqon maayo daliiluhu arrinkaa daliilkiisu ficlu lmusii salaadiisa ninkii u xumeeyey ficilkiisii baa u daliila ee fafham faham oo ninkaasi salaadihii hore jahliga uu kaga sugnaayo sida khaldan uu tukanaayey dee ku soo celi lama odhan waayo qabla alcilmi bay ahayd oo sharciguna laa yalzamu qabla alcilmi tii markaasi uu ogaaday ayuun baa la yidhi ku celi waktigeeduna uu taagnaa adilo kalo leedahayna waynu tilmaamay laakiin hase yeeshee buu ku leeyahay sheekhu idaa farata hadduu ka gaabiyo fi tacallumi barashadii diinta iyadoo suurtagal u ah fadaakaasi maxallu nadarin eegma meesheed weeyaanoo waa laga fiirsanayaayo xukun go-aan isaga lama siinaayo lamana dambaajinaayo si guud loomana cudur daaraayo si guud ee xaalkiisaa la daraasaynaya ee faltacalami iyadana ogow wa kullu mamnuucin wuxuu leeyahay sheekhu wayubaaxu waa la xalaaleeya kullu mamnuucin shay kastoo mamnuuc ah lidaruura daruuro iyo baahiyo dhib dadka u haya awgeed ayaa loo xalaaleeya wuxuu leeyahay sheekhu walmakruuhu ay wayubaaxu waa la xalaaleeya almakruuhu shaygii makruuh ahaana cinda alxaajati marka loo baahdo daruurada iyo xaajada dee farqiga udhaxeeyana sheekho waa lagu sheego inu tahanti baan umalaynayaa xaaraanta daruurun baa xalaalaysa hadday xaaraanta hadduu muxaramkaasi yahay muxaram lidaati laakiin hadduu yahay muxaramun ligayrihi oo taxriimuhu taxriimu lwasaa'il uu yahay xaajada ayaa xalaalaysa daruuraba yaanay jirine haddii makruuh uu yahayna daruuraba yaanay jirine xaajada ayaa xalaalaysa laakiin hase yeeshee buu ku leeyahay sheekhu maa shaygii xurima la xaaraantimeeyey lidariica inuu waddo xaaraam u yahay awgeed loo xaaraantimeeyey yajuusu waa bannaan yahay lilxaajati baahi jirta awgeed kalcariyati baycu lcaraaya ayaa markaa tusaale kuugu filan bayculcaraayana in badan baa lagugu celiyey qawaacidkana ku dhiganne kitaabulbuyucnaynagu